asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu duurfayle dhegaystayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhobasinghaita qodobada warkaanan kadoorka roon duhurnimadan weliba kumadaha wafdi ku socday hay-adaha caalamiga uula badeeray degmada waa degmada baar waa degmada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabkeeda oo xukunka ridda xuban ku tirsan kooxda daacisha booliiska magaalada gura'eel oo xabsiga dhakay haweenay la sheegay iniyo diljaysity wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug oo sheegay iniyo la xisaabtamo doonaan dadka lacagaha baadka siyaw kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo sikululun ku hadalay dadkii la dilaya xalinta beelka dagaalamaya deegaano ku tirsan puntland oo bilaawatay faahfaahinaha la ku helaya ciidamada badda puntland oo fuliyay howlgalku dhinac ee al-shabaab iyo daacisha akhbaaraadka banaanka duhurnimadan unasiinkahaynon weliba kumad ahaa faahfaahinaha kubaha iyo gantaalo la beegsaday garoonka diyaaradaha ee kaabuul iyo weliba turkiga oo go-aan aad ku qaadiday xaaladda afghanistan mar kale duhurfayle dhegaystayaal walib waa duhurnimaasning ow taariikhda waliba kabeegantaa soddonka bilisiidaad sanadka labada kun iyo labaatanka kowka intaasna waliba ay ahaayeen qodobadii warkaana duhurnimadan haanshoonka doorka ronay dhegaystayaal inas diyaariya warkii duhurnimo oo faahfaahsan duhurfayle dhegaystayaal ka bilaawno qodobkan ku horeeyay warkaana duhurnimadan weliba degmada baraawe ee xarunta rasmiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya deeray wafdi ku socday hay-adaha qaramada midoobay ee taageerada siyaw soomaaliya xubnaha wafdiga ka kooban hay-adaha shalay i o m u n oja iyo qaar kumad ah ulwadeenada heer caalamiya iyo weliba iyo garoonka diyaaradaha degmada baraawe ha ka dhowaayay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur cd mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo saraakiil ku tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo han amison ujeedka wafdiga ku socday hay-adaha waa hay-adaha qaramada midoobey ee degmada baraawe iyo weliba la sheegay inay onkuur gala doonaan xaaladda guud ee ku jarta degmada baraawe iyo deegaanada hoos kuyaw gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur cd oo wafdiga hadhowaaye ayaa sheegay in madaxda hay-adaha iyo markaasi la kulmi doonaan mas-uuliyiinta maamulka si onkuur dhigunsidaan warbixin la xiriirta xaaladaha bini-aadanimo ee ku jara degmada iyo deegaanada hoos kuyaw degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa sidoo kaleeta walibana markaas ingata xarun rasmiya ee maamulka koonfur galbeed ee waliba la filaha ini dhowaan iyo markaas ku dhiyan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyadoon weliba amniga degmada si weyn lan adkeeya dhinaga kale maxkamadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo waliba ayaa xukunka riday xubun ku tirsan kooxda daacisha maxamed cabdiraxmaan cali iyo warkan faahfaahiye
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa geeko isniinge waliba ayay xukunka riddilan ku tirsanayay kooxda daacishta soomaaliya kaasaytiyo maxkamadeyntiis heerar shalduunyahmar cabdisamed ibraahim cumar oo magaaji afgarashada useey abuu cali yalinhiri dabayaaqadii sanadkeena dhaafi kumid nagashada daacish oo uusaha ku tirsanayay ilaa lamudqi tumidity cabdisamed yaa walibaa ka dharday magaalada gaarisa ee dalka kenya waliba nuusu go-aansaday kabiirista daacish uu soo orooga nairobi warhakubayi maxkamadii yaa walibaa laka sheegay in isla xiliguusa ka degay boosaasuunku sii guday buuraha galgala tababarjeen ku horeya inuuska qaaday miillaka magacaawow miillaka magacaawow iliyo camaaro weliban uuse ku mid nagaday koox jabade oo weerarku jeysidaas dhulka bari ee puntland welibaana weli intaas ku dambeeyey kooxda iyo go-aamiday in ilaka dara qaybta warbaahinta oo lan diyaariyay inuuse ku mid nagada muuqaalduuba weliba uusan sheegay hay-adda dembi baarista inuus ahay muuqaalduubihii dagaalkii dhex maray daacishio al-shabaab waana ka dhex maray muuraale disembar lamadkii tumii siyeedkii iyo sidoo kale dabaargeele oo isinadhi maars lamadkii tumii sagaalkii dagaaladaasaytii oo tirada la weriyey dhimashaiyo dhaawac iniyo deerayeen in ku badan soddon xubnood labaatii siyeedkii juunya weliba ay howarijeenay hay-adda dembi baarista kuriyad baaritaano dheer ooyo ka sameeyeen eedeysanaha welibaana iyo xilligaasaytii oo ka wareejeena xafiiska heer ilaalinta oo uu samariyay habraaca dacwada xafiiska ayaa isdhexiligaasaytii ku codsaday garsoorka ciidamada inay xabsiga dhexe langudbi cabdisamed ibraahim sigar sughaange bartamihii julaay iyo lamba lami fidhigin ku horeeyey eeda ku dhan eh cabdisamed ibraahim cumar xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda la wadaagay taariikhda siduusan kabiiri daacish eedaysanaha iyo reegikaleed ee fikirkan iyo hoskuwada xambaareen nairobi walibaaniyo xeer ilaalinta sheegeen inay saaxiibadiis iyo dagaalan bahan liibiya waaniyo ka dhimideen meeli lama kaleed oo isla rogeen iyo ka dhimideen dagaal iyo la galeen ciidamada b s f ta puntland ee lanka talagali la dagaalanka daacish walibaana sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta la wadaagana garsoorka dhaawac muujow eedaysanaha oo ka dhaawacmay dagaaladii iyo la galeen ciidamada puntland xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ku codsaday in la ku xukuma ciqaab adag maadaama daacish iyo eedaysanahan kuwa kiilaayeen qalqalgelinta amniga balse iyo ciidamada amniga iyo ku qabadeen usoaha ku degi garoonkaadan cadde qareenada andooday ee eedaysanaha ayaa maxkamadda ku codsaday inay lang naxariisada eedaysanaha maadaama uu sahay muuqaal duubo keliya fidhiyii shal duwankureed ayaa weliba geekaya maxkamadda go-aanka ku saartay eedeysane cabdisamed welibaana lagu xukumay cabdisamed ibraahim tuman sin oo xabsay ciidange siduusan sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wida qunsana ayaa haysada fursadu kadalbado kora raacfaan muddo soddon cisho gudaaji ee
ciidan mahadsanta maxamed cabdiraxmaan cali dhinaga kale guud ahaan wadanka soomaaliya ee weliba markaasi galay marxalad doorashayadan weliba madaxda maamul goboleedyada dalka ku jiran iyo markaasi bilaabeen doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka xildhibaanada aqalka sare ee weliba doorashada markaasi qabadeen maamul goboleedyada weliba kumadaha koonfur galbeed soomaaliya maamulka jubbaland puntland hirshabeelle iyo weliba galmuduga welibana la filaha ee dhawaan in markaasi bilaawata doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya haddaba qaar kumid ee shacabka magaalada caasimadda ee muqdisho weliba ay ku hadleen reedan dhaca teegan ee kakooyi doorashada xilligan soomaaliya
muranku doorashada dib waa u ridayaa khilaafku waa u ridayaa isqabadku waa u ridayaa maalin kasta oo wax dhacaanba doorashadu dibbay u sii dhacaysaa sidaa darteed waxaa fiican in khilaafkana layska daayo doorashadana la qabto dhinac laysu raaco taasaa aad iyo aad u fiican waxaa soo hartay maamul goboleeddada doorashadu iyadoo awalba doorasho dadban ahayd iyaguna way sii dadbadeen oo iyagii baa sii dadbaday waxaana sabab ugu ah nimanka musharaxiinta madaxweynayaasha isku sheegay ayagaa sabab ugu ah in dawladdii farahal ay kala bixiso in ayaga loo dhiibo in ayaga lagala tashado maantana muran bay ka keenayaan marka wax walba haddii muran laga keeno dalku ma dhaqaaqayo horena uma soconayo shalay waxaan maqlaya maalin walba shir jaraa'id bay soo saarayaan maalin walba shir jaraa'id muxuu tarayaa xaashi la qorayo tv laga hadlo waxba ma tarayso waxaa habboon waxaan doorasho lama odhan kara waa waa u ekaysiiye inta waxay soo uruurin jireen soo uruuriyaan oo nin walba intuu rabo soo uruuriyo dalkan inuu hore u dhaqaaqo taasaa dan inoogu jirtaa annaga haddaan nahay shacabka soomaaliyeed isqabqabsi iyo muran iyo khilaaf iyo dagaal iyo dibudhac midna dan inooguma jirto muran ma jiro maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuuse keenay doorasho hal qof iyo hal coda waa la diidey haddii la diiday mid dadban baa la aaday tii dadbaneed waxay gacanta u gashay maamul goboleed waxay gacanta u gashay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble inaynu iimaansanno doorashadaa dadban iyo cidda mas-uulka ka ah ayaa soomaali la habboon maamul goboleedyadii waxay soo saareen aqalkii sare oo aan dhammayn xaaraan iyo xalaal miduu doona ha ahaado maxamed xuseen rooblena wuu daadihinayaa qodobka intaasaan kaa leeyahay iyagaad weyddiinaysaa sababta ay dib u dhiman yihiin oo ay gadaal rureexayaan iyagaad weyddiin aniga ay weyddiin waxaan u arkaa anigu in brosayskii socdo loona daba fadhiyo maxamed xuseen rooble ilaahay baa iga og waxaad dhali doonta adigu war uma hayo halka wuxuu noqon karaa waddanka doorasho u baahan yahay waa taa waa la saxarkasaya waddanka madwadda doorasho u baahan yahay waxaa muhiima in marka laxada doorasho waddanka marka la eego waxaa mooda in amaha noqoto dhanka siyaabad marka loo eego inay dantii qaranka ay ka horeysato danta gaarka ahayd
haanasna waliba hayna qaar kumid ee shacabka magaalada caasimadda ee muqdisho oo ra-iisho ku dhiibiday reedan dhaca ka kooyaha ee doorashada soomaaliya dhinaga kale shir jaraa'id ooyo markaas geekan iska kooyeen abwaanadii iyo xobolada qaranka waa beri iyo weliba ay korkooyena heliis usala galay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cusmaan abookar dube shirkad ganacsi oo qeyb ku ah tiyaatarka qaranka soomaaliya lagu wareeji heshiiska wasiirka uslakali shirkadda ganacsi ee weliba laka magaca waxaa wataakayo weliba markaasay dhakaay inay markaas labaatan san iyo maalgalata shirkadda ee heliiskasayna weliba markaasay kuhorkooyay shirjarayd iyo markaasina isku kooyeen abwaanada iyo weliba hobolada qaranka waa beri welibana iyo markaasay nusyo sheegana inay markaasay inaan ka qanacsanayna saasaatawna wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ee use shirkadda heliiska la galay ee markaasay qaladeeta golaha murtida waa la ijaari waa maqli waa la gadi waa maqli waa la ijaari rabaa waa maqli waa la gedi rabaa waa maqli dulaaliina ku jiraan waa maqli warqadaa loo saxiixi waa la aqbali waa maqli hal su'aalan weydii marka waxaa idhi masaajidka ma ku jiraa asaaba kowka ayaa layidhi masaajid ma gadmaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun masaajid ma gadmaa qofka oo hadda la rabo laf jaban in loo duugo ama mas aan dilnayn geedka loo saaro khafta la rabo masaajid ma aa hotel ka dhisay adi ma dumiyey hotel maa ka dhisay ma hotel maa ka dhisay jawaabtaada la soo bax haadhe haadhe waaba tiri sii dadbana u tiribe sii dadbana u tiribe waa hooygii dhaqanka waa hooygii murtida waa hooygii ummadda soomaaliyeed waa muraayaddii dalka difaacda ummadda soomaaliyeed ee difaacda cidaad u fadhisaan ma jirto laba boqol iyo konton doolar ayaa bishii lagu kareeyey baa layidhi war annagaaba bixin karna intaas maxaa annaga naloo weyddiin waaye waxaa la soo maray soddon sano oo burbura oo waddankaasu baaba'sanaay maalina lama hawaysan tiyaatarka waxa maanta loo hawaystay soo cilmi kale maahan iyo dadka naloo keenoo hoog iyo ba'ah anugu dawladda soomaaliyeed haddii aan dube iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo shube haddaan afar iyo labaatan saac jeebba lagu dhufan dawladda waa ka soo horjeesanaya shalna anaa u bannaanbaxay maantana anaa ka hor imaanaya kaligay ummadda dhan waa ay raacaysaa waa meesha waa hooyiga dhaqanka waa muraayada dalka waa meesha laga daawado ummaddaannu maxay tahay weeye tiyaatarku ummaddaannu maxay tahay meesha loo gudbiyo weeye meesha tan dhaqanka soomaaliya loo gudbiya
xanaasiin waahibahaayo haayana qaar kumida abwaanadii iyo weliba fanka howlada waaberi oo weliba ku horjeesaday heliiska markaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan aweykar dube usla saxiixdii shirkad ganacsi oo weliba markaasi laka magacaabow hawataako labaatan sano heshiiska dhakaay haddaba wararka duhurnimo idaacadda raadiya habay dhaweeya dhugunsahaytana akhyaaray dhinaga kala booliska magaalada gurceel walibayo habsigiio dhankana bilaabmay lala sheegay inaya diljaysatay leyli ibraahim aadan iyo warkan faahfaahiyaas
booliiska magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa xabsi dhigay haweeney la sheegay inay dil u geysatay gabar ay isku deegaan ahaayeen taasiyo sida wararka sheegayaan sababtay gacanta gabadha saaka xabsiga la dhigay wararkii ugu dambeeyey aynu helayno ayaa tilmaamaya in ciidamada booliiska magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ay soo xireen qoyska gabadha ay ka dhalatay iyo qoyska ay ka dhalatay gabadha laga sheegay inay dilka geysatay waxaana hadda labada reer ee dhibaatadu kala gaartay ayaa ku xiran yihiin saldhigga booliiska iyadoo baaritaano dheeraad ah ay ku socdaan labada qoys ayaa laga soo xiray deegaanka mira jibaale ee hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan halkaasi oo meesha dilka ka dhacay sida wararka sheegayaan waxaa ilaa iyo haatan aysan booliiska faahfaahin ka bixin sababta ka dambeysay dilkaasi waxaana weli socda baaritaano dheeraad ah oo la sheegay inay kiiskan gabadha lagu sameeyey iyadoo ay booliiska gacanta ku hayaan gabadha ku eedeysan dilka sidoo kale laamaha ammaanka waxaa faahfaahin ah weli kama bixin sababta ay u soo xireen qoyska ay ka dhimatay gabadha la dilay waxaana dhacdadaas ay noqotay mid ay si weyn u hadalhayaan dadka ku nool deegaanka mira jibaale ee hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ciidan mahadsanti leyli ibraahim dhinaga kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa sukulool weliba uusan ku hadlay dadkii dhowaan lakadilay deegaanka kabxanley ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle haanaas oo weliba dhammaantii haayeen dad shacabe cali guudlaawe xuseen madaxweynaha hirshabeelle iyo markanka horeytay weliba uusan tacsiyeeyey qoysaskii iyo asxaabtii markaasay dadkaas iyo kubdhumadeen welibana uusa ka digay in olaadaha andhexeeya lama beelood ee weliba aanooyinka qabiilayska haysada ee markaasay sii dheeraata welibana uusa hadalsha intaas kasii daray in maamulka hirshabeelle uusa diyaarangaye inuusa gogolnabadeed shaldhigka dhinacyadii markaasi olaado ku dhexayta usoon markaas inkabaaqiniyo wada hadal iyo kaxaliyan wali tabasho ee markaas shal qaban lamada qabiil welibayo markaas is haysadaana
allah ayaan u mahad celinaynaa oo annagoo nabada nagu soo celiyey caasimaddii dowladda hirshabeelle ee jowhar waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhowayntii aan loo kala herin ee guud ahaan mas-uuliyiinta baarlamaanka golaha wasiirrada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan heer gobol iyo heer degmo runtii waxaan leeahay aad ayaad u mahadsantihiin soo dhowaynta ballaaran ee aad maanta noogu samayseen caasimadda jowhar waxaan gaar ahaan u mahad celinayaa abaabulka wanaagsan ay sameeyeen maamulku gaar ahaanna bahda waxbarashada qaabka ay uga qaybgaa uga qayb qaateen soo dhowaynta runta waxaan leehay waa mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadaalka ay bulshadu samaysay hadday tahay fatahaadihii webiga hadday tahay amnigii dadaalka iyo iskuduubnida ka muuqato bulsho weynta hirshabeelle waxaan leeahay waa mahadsan tihiin ha lagula sii dhowaado waa intaasoo lagula sii dhowaado dadaalkiinana runta waa ka mahad celinaya iskuduubnidiinna saad wada ogsoontihiinba maalmahan safar ayaan ku maqnay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa degmooyin ka mid a stateskana booqashaan ku tagno degmada cadal ay ka mid tahay iyo warshiiq oon guud ahaan fiirinaynay ummadda nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarka guud siduu yahay waxaan ugu dambayn shir muhiima aan uga qayb galnay shirkii dalka doorashadiisa iyo horu socodkii doorashooyinka hadday aqalkii sare tahay oo dad muhiim ahoo qaaliya lagu waayey waxaan leehay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantana allah caafiyaan leehay dadku waa walaal waa ahal waa diris meel la kala tigi maayo intii dhimata allo u naxariisto intii dhaawacantana allah caafiye yaan dhibaato kaleentood ay dhicin oon dhiig dhiig lagu dhaqin dadku waa walaal
kaasay weliba haayay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ku hadalay dadkii dhowaan markaasi la kadili deegaano ku tirsan maamulkaasi hirshabeelle welibana uusa intaas yeeyey qoysaskii oo asxaabtii ku baxeen dadkaas shacabka ahay welibana uska baaqayni la dejiyey saasaatawna lakabedel olaado gaalan ku hadal ka sababtay ini markaas laka dhamaayo wadahadal weli warka duhurnimo idaacadda raadi ah baydhabo dhugunsahaytana akhyaaray dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug axmed share falagleh waliba markaasay usi sheegay in markaas lala xisaabtama doona dadka lacagaha baadkaasiya kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab cabdimajiid aadan abuukar iyo warkaan faahfaahiye
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi weliba uus sheegay in galmudug iyo puntland iyo isku kaalada doonaan sidii laan afjarala ay xubno ku tirsan ururka al-shabaab ee ka sugan deegaano ku tirsan koonfurta galmudug weliba hadalshiintas ka daray in ciidamada puntland iyo haan galmudug iyo go-aanku eta sidii lan la dagaalama lahay al-shabaab welina saacadii oon sheegay in iyo yaraati awooda al-shabaaba wasiir fiqi weliba uus sheegay in dagaalka deegaano ku tirsan koonfurta gobolka mudug kudhiyaaya al-shabaab lakugu dili in ku badan lama boqol konton oo dagaalyahan welina usaqiray in dhowaan al-shabaab iyo qabsadan gaadi dagaal dhinaga kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi weliba uusa ka digay dadka lacago siyaw al-shabaab walinuu sheegay in dadkaasi lala xisaabtamo doona
ciidan mahadsantaa cabdimajiida dhinaga kale weliba markaasi saacado ku horaya bilaabatay xalinta beela markaasi dagaalami saasaatawna ka dagaalami deegaano ku tirsan puntland oo markaasi bilaabatay wararka iyo waliba sheegaha inani markaasi maamulka puntland isku duulahaya sidii halnabadeed lanku deeri lahaay dagaalbeeleedyada ku-isboodaaneeday deegaano ku tirsan maamulkaas puntland saciid maxamed nuur iyo warkaan faahfaahiye wararka una ku helahayna gobolka nugaal iyo waybayo sheegahayn in geekiyo socdan dadaalo hoog leh oo laka hadlayo dagaal beeleed khasaaro culus u sujaysaday oo shalay kudhi deegaan laka magacaabo saax maygaagka oo dhiyow galbeedka gobolka nugaal dagaalka oo dhih gelankii dambe ee shalay iyo wayba usa ku dhaladay khasaare dhimashoiyo dhaawac oo hashal deeri dhinacyada maleeshiyaadka lamada beelood beelahan yaa la sheegay inii hore inka dagaalmen deegaamaynta dhulka waybana hadda socde dadaalo nabadayn ah oo lakafadahaya in laha ka afjaraha iska dhacyada lamada beel nabadoon khaliif aw cali oo ku mid ah guddi usa maamulka puntland ansaari nabadaynta beelahaas yoibuuse sheegay in hadda iyo kadadaalahayan sidii lambaajiye lahay in dhiig dambe usa kadeedada goobtasay deegaano ka yaala gobolada nugaal iyo sool yoibaa dhowr jeer ku dhiyay dagaaloon dhexeeya lama maleesho beeleed hanaas oo ku dhex dhaladay khasaare aan iska jaraha dhimasho iyo dhaawa iyo sidoo kale baraka sababi boqolaal qoys
idan mahadsante saciid maxmed nuura faahfaahino dheeraad ah weliba ka saabsan ciidanka badda puntland weliba ayo markaasi iyo fulyana howlgal ku dhina ah al-shabaab iyo daacisha sahre cabdiraxmaan mursal iyo warkan faahfaahiyaas wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo dhulka buraleyda ah ee ku yaala gobolada bariya sanaag ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ilaalada badda bariga puntland ee loo gaabiyo b m b f ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyey halkaasi ciidamada b m b f ee puntland ayaa weeraradan qorsheyn ka fuliyey deegaanada durdur ceelaayo dhadhaab warbid majahan iyo toga dhagcaan ee halkaasi xudun u ah maleeshiyada al-shabaab iyo daacish wax faahfaahin dheeraad ah lagama helin qaabka uu u dhacay howlgalkani iyo khasaaraha ka dhashay balse war kasoo baxay ciidamada badda ee maamulka puntland ayaa lagu xaqiijiyay in howlgalkani ka dhacay islamarkaasna uu ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab iyo daacish ciidamada badda ee loo gaabiyo b m b f waxaa markasta ka go-an u qeyraamida shacabkooda jiritaanka dhulka falalka lidka ku ah iyo horumarka jirifka muqaadaraadka kalluumeysiga sharci darada ah hubka kotorbaanka iyo wax kasta oo wadanka dhib ku ah ayaa lagu yiri war kasoo baxay ciidamada badda ee puntland ciidamada b m b f ee puntland ayaa waxaa uu suurta gashay inay gacan ku dhigeen deegaanada durdur iyo ceelaanyo halkaasi oo la sheegay inay horay u joogi jireen xubno ka tirsan kooxda daacish ilaa hadda ma jiro war kasoo baxay al-shabaab iyo daacish oo ku saabsan sheegashada maamulka puntland waxaana labada koox la rumaysan yahay inay awood ballaaran u leeyihiin dhulka buuraleyda ah ee ku yaala gobolada bari iyo sanaag
ciidan mahadsante zahre cabdiraxmaan mursal miila dhegaystayaal warkiisan kudhugunsahay tan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhaba dowladda turkiga iyo go-aan rasmiya waliba ay ku qaadatay xaaladda dalkaas afghanistan iyo safaaradda iyo kalahayta magaalada kaabuul ee caasimadda dalkaas afghanistan dowladda turkiga reedan furti ee safaaradda magaalada kaabuul iyo kalahayti iyadoo weliba go-aan iyo kadeertiniya sii wadatay roogitaansha diblomaasiyadeed ee afghanistan siduu iska dhawaaqay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan dowladda turkiga iyo markiihi iyo markaasi taalibaan qabsatay dalkaas oo dhan weliba markaas kaabuul iyo daadgureysay datrayida iyo weliba ciidamaha markil kureeb ah kooxo farsama oo markaasi ka shaqeeyay wadahadaladii dhexmari kooxda taalibaan iyo maamulka ankara erdogan madaxweynaha dalkaas turkiga oo markaasi dhowaan hakanagade safar uskdiri monticodro iyo markaas sheegay in safaaradda turkiga ee kaabuli markaas unguurti dhismooshe magaalada dhatia hay kureed markii maalmiyo markaasi ka shaqeeyeen gudaha garoonka diyaaradaha ee kaabul erdogan yaa hadalada hakubahi kooxda taalibaan weliba uusi ka tilmaamay niyooyin haano abuuro haanu abuurayaan rajo wanaagsan islamarkaana iyo rajeehayaan in iyo weeldhadan xiriir diblomaasiyadeed oo weliba ka dhisan isfahan iyo dowlad wada shaqeyn leh dowladda turkiga iyo taalibaan iyo markaasi dhowaan iska afgorday in turkiga laku wareejiyey maamulka garoonka diyaaradaha ee kaabuul miilo kooxda taalibaan iyo markaasi la wareegi doonta ammaanka guud ee garoonka kaabuul guud ahaanna dhegaystayaal waliba intaa gabagabaayana warkii duhurnimeysan kula dareerteen idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo warka duhurnimo cabdulaahi salaadi ah markaasina dareersiyaay maxamed cali yuunis shuuriya iyo hasaare warka warka waliba farsameeya xasan jookar intii warkan kulamada dhegaystayaal unridan kulmaana waliba siin ku tabaanay sidaas iyo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
fm radio baydhabo